kusoo dhowaada dhegaystayaal mid ka mid a barnaamij suugaaneedyada ay shabakadda qurbajoog news dot com kana soo daalacan kartaan somali diaspora news dot com ay idiin diyaarisay kordahab waa dhabeel qurux iyo qiimaba lagu majeerto araageeda naadir ah hase yeeshee habeen niqaamku ka duulay iftiinkii ka baxay wejigeeda ayaa dunida maasheeyey oo sidii hilaac roob nuulaha ashqaraar iyo indhadaraandar ku riday dadkuna mooday gudgudo roob oo arliga miray haddii tartanka quruxda dharaar uun loo ballami lahaa oo dayaxa xiddigaha iyo cadceeduba soo xaadiri lahaayeen kordahab iyadaa shiiqin lahayd ina rag siduu u dheeyahay gashaantidaas ayuu raacda ugu jiraa dayax gacmeedyada hawada maaxaya hamoodin inay wax kala baacsanayaan balse waxay u saqaafayaan waa bidhaanta kordahab waxa uu ka mid yahay inta ay maanqaaday darmaantani diin ayuu waraaqo culus ugu dhiibay oo ku yidhi bi'i waaye gacanta ka geli balse ma hayo meel uu jaan iyo cidhib dhigay golayaasha garnaqsiga iyo baanaha ee la isku soo gola joojiyo waa baarlamanadee ayuu ka dalbaday in arrinkiisa miiska lasoo dhigo ajandahana loogu daro si looga doodo hase yeeshee cid dheg jalab u siisay dalabkiisa ma jirto wuxuu aaminsan yahay in saxaafadda iyo qareennaduba ay hagradeen oo maalin qudha aanay u hadal waxaa kale oo uu rumaysan yahay in haddii uu nasiib u yeesho oo kordahab ay noqoto ooradiisa in casuumadda uu sameeyo ay jinka iyo insiguba ka hirqan lahaayeen waxaa maskaxdiisa kusoo noqnoqonaya in dhabeeshaasi sinaba aanay u diidi karin mana oggola nin kale oo agteeda soo mara waaba cajiib waxaa haddaba dareenkaasi maanse suugaaneed qurux badan ka coreeyey abwaan axmed awgeedi oo hal abuurka caanka ah ee maxamed ibraahim warsame hadraawi uu ku naanayso dheeraad maasadaasi ayaannu halkan idinku soo gudbinaynaa ee maqal habboon dakanada badnaa wuxuu dibirootiyaba anuu idankaadhiye ma dooxaashee ka dadan dadkaba gabadhaan jeclaa maxay igu diidan tahay malaha waa laygu diray ilay dumarkaama naxo haddaad u da sheegatana ilay way kugu digtaan duqayd iyo guurtidaay miyaan erga loo dirayn doodiyo ajandaha ku dara dhambaalkaan diinka faray dawaaddaan idhi u gee miyuu daayacay tolow misee wuu daalayoo dhir iyo damal buu hargalay mise daacun dilkii ris iyo deegaan baxdiyo carmuu weli daaqayaa ilay tala waa darmiyo deebaan lagu nool yahee cabbaaraan duqlaaliye haddaan dahab idil u tumo dunyo maal badan ku qubo ma way soo daqaqanteen haddaan duqii dhalay hollado waaye hadiirka uga qaado ma wuu igu soo dareen haddaan culimada digrida wan weyn iyo dibi u qalo haddaan duco soo guntado ma way ii soo dabcayn ergadii way daashayoo dacfaal kama soo socdee haddaan isdamdamo u tago haddaan beerlaxawsi dadan sidii boodharidu raanto haddaan maahmaah da-weyn haddaan sheekada ku daro haddaan maaxdii u dego haddaan durdurada cishqiga wadaanta haddaan u daro ma way soo dulmicdeen layligu waa didahayaa war buu daafigu sidaa dadkana qaar baan xansaday damaacina wuu jiraa raggana dumar lagama karo intuu liilalow u daaray intuu dawdaday hallaasi intuu dooyaystay haanka intuu laabteeda degay malaa wiilkalaa dabraday darmaanta ninkayga dhacay ninkaa duufsaday jacaylka haddaan dirir dhaba la galo haddaan daankaa ku jiido sabaaxad haddaan u daarsho miyaa dembi laygu qaadi dagaal waa laga bogsaday dadkana xeer baa dhaqee haddaan dawladaha ku eerto haddaan dacwadayda qoro haddaan milateri dalbado miyaan deg deg loo xidhay daraad aniga u hiloobay hadeerna u doodiyaaya ninkii iska daa i yidhi dantayduu moogan yahay ilay waa dahaba cadar ilay waa deeqa ladan ilay waa doobir badan ilay waa damal hadh weyn ilay waa dumaru roon ilay waa diric kalkaal ilay waa deris madhiba ilay waa samadugsada ilay waa daacadhaba ilay waa gumaradihin ilay waa dawlad qaran la yidhi calan bow deldelan dabkeedaana bidda suuraag baa kuu dudee dabaaliya maaha nacas damani weli laguma arag waxaan looba duur xulay haddaa hadalka u dadaan diirkay xaajada ka garan dugsay waalidkeedu tahay dadkiyo gacalkaa ku hidhan deeqdiyo quudkay hurtaa docdeedana laguma qabo xishood bay dayrato duryan iyo dawshad iyo dibnaha hiiskama taqaan dulqaad baa lagu sado dhib iyo dibindaabyo ma leh darmaan weeyaan cudoon daahiyad weeyaan dhabeela ma diida wixii la diiday ma diida wixii ku dow ah intii dumar loogu xidhan dadnimo rabbiba u dhameeyey barbaa debadaha maree iyadu dalandool ma dhigin dibood iyo meelxunjoog absuga waa looga digay dardaara fog bay qabtaa cirkoo wada dadan habeen sidii dayax soo hirmacay iftiinkii daaliciyo iftiinkii daaliciyo hilaacii dunida miray haddaad roog soo di'iyo idinku dirir moodayseen niqaamkii nuurkii deequu ahaa niqaamku markuu ka duulay haddii tartan daawashiyo inuu qurux laysdalbado laxaha daanshoonaiyo hadday dayaxiyo cadceeddu dhammaan soo wada degaan dhigtooda iyo halalacdooda kordaha baa shiikilayd dayaarado lalahay iyo abboolaha samada degay diiradda cirbixeenadiyo waxaa safarlayd la diray hibay daydayahayaa haldoorkiyo duubintii leh intii hanad laga dab qaato dunjiga madaxweyneyaasha amaba dibitaati caana darteed bay suuxsan yihin deeblaha geel iyo gamaan daas iyo lacag iyo qadhiidh dirhamka soof lagu gatiyo amaba damash iyo xariir duunyadu meherkeedu ma goyso haddii calaf laygu daro diintaan ku nikaaxila diyaafadda aan dhigiyo casuumadda aan dalbado dunidu way yaabinay waxaa ishindaaqayiyo dammaankiiyo goolashii kun baan daabixi lahaa sareedaa daadataye jin iyo isigu dardugi kuwaa damba beerruqiyo dugaaguna muuqadeen waraabii diifta qabay markuu darid iyo baruur dubaax iyo maydhaq cuno ducuu isla taagilaa wuxuu ka dawoobilaa duuflaalkiiyo ceedhinkiiyo duufkiiyo golfafku ku mamay wuxuu daawaysan laa dabjoogtiyo beeshanegi dadkuu la bahoobilaa rishwaan buu duuban laha xil baa loo diran lahaa aroos ilaydininigiyo durbaan kama soo hadhee damaashaadka iyo cayaarta haddii bosor loo dareero ilaa waaguba dilaaco jugley aan daali hayn ayaa doog dhabi lahayd siyaaxaa danani laa digirin wuu jiibin laa heestiyo luuqdiiyo durbaanka waxaa dafka tubi lahaa hallaagii doolla jiray ma daaheesala madhlaa jaandheertii diirin laa hadagan daadoy hadagan fiintiiyo galowgaa duddada doombare ku adqayn lahaa dabaylaha dhabanayiyo ninkay doonida jacaylku badweyn iyo doolla quustay ninkuu duufaan haleelay bajliyo waaheen la tegay dabbaashana aan aqoon dadow maa loo gurmadu tiifiyadu may dirmaan wargeesyadu deedamaan wixii jira daabacaan maxay ii duudsiiyeen warkaba may duuliyaan maxay afka uga daboolan cishqigan idabaaba xidhay mareegtaa degeladiyo websaytekaa iigu daran maqaal lagu diirsan karo habeen may soo dallicin maxaa looyaradii deligay ilay abukaato duub leh marnaba iigama dareene bal may ii soo diraan qareen ii soo dacweeya weynuhu doohana kuweer dababaxa dhigaa siyaasi dakaame iyo intay xisbi daba socdaan aniga may ii dirmaan dalaadaha buuxiyaan xaqayga ku daajiraan yidhaahdaan ha u daraan daryeel buu mudan yihiin haweenkaa dunida bila dux bay nolosha u yihiin la-aantood lama degeen hayaankuna muu durkeen dhir iyo daabaanba kabe haddaan laga daawo xidhan daleed weeyaan rugtii daleed weeyaan rugtii ha yeeshee kala da-weyn fariide ninkii dugsaday damaashaad wa wejih duraaye middaan calmaday amaba dooyada u galay hadday ii dagaashidiyo hadday ii deexataba hadday ii dayrisiyo hadday ii dugaashataba hadday ii debacda iyo hadday iga dalankacdaba hadday iga durugta iyo hadday guri ila degtaba dagaaro hadday kortiyo hadday ii soo degtaba anay ii doonantoo duntaa abid iigu xidhan sidii dabagaanihii dushaasaan kala socdaa ninkii ii daba marow doolaadada waa nabcee ragow yaynaan isdiin
waxaanu intaasi kusoo gebagabaynaynaa barnaamijka suugaaneedkaasi iyo abwaan axmed awgeedi iyo maansadaasi quruxda badan ee kordahab tan iyo intaynu barnaamijkan lamid ku kulmi doonno ammaano allah iyo ismaqal dambe oo xiise leh